بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku soo jirnay dagaalkii uxud casharkeennii koowaad waxaanaynu ka soo warannay in markii hore muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala guul badan siiyey isla markaasi hoggaankii quraysheed ee xulka ahaa koob iyo toban ka mida iyo rag badan ay ka laayeen saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xad qurayshi ay dib u jabtay oo dhowr goorna ay isku dayeen inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabarjabiyaan laakiin aanay u suurtogelin akhiiran waxaynu ka soo warannay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam kontonkii saxaabi ee cabdilaahi bini jubayr uu hogaaminayay saxaabiga ansaariga ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xagga dambe inaga ilaaliya inay khalad sameeyeen afartan ka midii halkaana laga dhabarjabiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrimihii runtii ka dhacay dagaalkii uxud kadib markii saxaabada ridwaanullaahi calayhim la dhabarjabiyey waxaa ka mid ahaa saxaabiga loo yaqaano cabdiraxmaan binu cawf oo ka mid ahaa tobanka jannada loogu bushaareeyey wamaca daalik ka ag dagaalamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanuu ka mid ahaa tujaartii waaweyneyd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ayuu ka mid ahaa cabdiraxmaan binu cawf wa ficlan muhaajiriinta lixda nin ee lala tashado ilaa wakhtigii intii uu noolaa oo dhan ayaa uu ka mid ahaa ugu yaraan waxaa la idhaha labaatan dhaawac ayaa gaadhay cabdiraxmaan binu cawf daaficaaddii uu dafaacayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku ag dagaalamay maalik binu sinaan oo ahaa saxaabiga loo yaqaano abi saciidan alkhudari aabbihii ahaa walidaalika waxaa la yidhaha labadii meelood ee labada ilig uu u bixiyey saxaabiga loo yaqaano abaa cubayd camr bnu jaraax inagin labada dhafoor ayaa bir madaxa laga gashan jiray baa ka gashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka abaa cubayda ayaa laba ilig soo saaristii tii hore ilig baa kaga dhacay tii dambena ilig baa kaga dhacay walidaalika waxa weeye difaacii ay difaacayeen saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahay haddii gacantu dareemi mayso birtaa aa ka soo saaraysaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin ilkaha kaga soo saara ayaa abaa cubayda isagu laba iligbo waxaa kaloo runtii abaa saciidan alkhudari aabbihii isaguna carabka ayuu ku angajiyey labadii nabar intii hadhay oo uu yidhi yani carabka rasuul carabkiisa ayaa uu labadii nabar ku hayay ilaa intii uu dhiigu istaagayay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam man araada an yandura ilaa rajulin min ahli aljanna falyandur ilaa haada waa abaa saciidan alkhudari aabbihii oo maalik binu sinaan la odhan jiray ninka doonaya nin shahiida inuu arkaa waa maalik binu sinaan ee ha eega ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan dumarku wakhtigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam qeyb bay ka ahaayeen dowladdii cuslayd ee uu dhisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxaan uga jeedaa kama hadlayno hoggaanka laakiin waxqabadka iyo tabantaabinta iyo talada in rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa looga baahdo ay ka tala bixiyaan qeyb bay ka ahaayeen walidaalika gabadha loo yaqaano ummu camaara nasayba bintu kacab ayaa ka mid ahayd dadkii difaacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid ahayd labada dumara ee ugu horeeyey ee ansaarta ka mid ahaa ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummu camaara oo ficlan gabadh ka mid ahaa mujaahidaadkii waaweynaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahay waa gabadhii runtii inankeeda qabatay sida uu ka waramayo ibnu abishaaba fii kitaabihi asiira annabawiya fii dawi alqur'aani wasunna markii la kala yaacee la kala diday ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankii isdhex galay ee la kala garan waayey ayay inankiisa qabatay wallaahi laa tafiru maadaama rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam haakada allaan ku dhaartee inaanad baxsanayn iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa yahay faqaatalat faqaatalat walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinacuu eegaa markaasuu arkaa nasiiba oo dhinac taagan markaasuu eegaa bidixda markaasuu eegaa iyada oo dhinac taagan baynamaa saxaabadii rag badan oo ka mida oo raggii uu tabayay aanay ku jirin dadka ag jooga rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxaa la yidhaahda riwaayaadka qaarkood rasuulku waa kii garabka ka cabanayay bil ayuu garabkaa midig ka kici waayey oo ninka loo yaqaano ibnu qami ah oo quraysh oo dhan seefta ugu yaqaanay ayaa doonay inuu jaro garabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kala badhu jaro marka waxaa la nusayba ama nasiiba bintu kacab waxay ka mid ahayd gabadhii qabatay ee seeftu sidaasay seeftu ahayd qabashadii ay xoogga ku qabataybaa seeftu jirjir yacnii ugumay dhicine ballaadh bay ugu dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik mudduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka cabanayay garabkaasi almuhim nasiiba bintu kacab waxaa la yidhaha laba dirac oo culculus buu ninkaasi xidhnaa iyada laftigeedu daraabaad bay gaadhsiisay laakiin may dhaawicin ninka loo yaqaano ibnu qami ah waxaa runtii la yidhaahdaa muscab bin cumayr saxaabigii aynu ka soo warramnay alcabdari oo ficlan ka mid ahaa sidaynu sheegnay dhallinyaradii qureysheed waa inanka ugu akhlaaqda iyo abuurka iyo magaratay xishoodka iyo dharqaadashada quraysh ugu wanaagsanaa buu ahaa walidaalika waxa weeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii calanka u siday oo katiibadii muhaajiriinta isagaa calanka u siday midigtii baa la jaray oo ninka la yaqaano ibnu qami ah oo seefta loo tirin jiray baa midigta jaray dabeeta bidixdii buu calankii ku qabtay haddana bidixdii buu jaray labadii gaamur ayaa uu ku qabtay calankii si aanu calanka muslimiintu aanu u dhicin haddana waran baa laabta ka qabsado sidii buu ku dhacay saxaabiga loo yaqaano muscab bin cumayr oo uu ku istishaaday wa ficlan quruxdii ilaahay u dheliyey muscab bin cumayr ayuu yidhi laqad qataltu muxammadan isagu wuxuu u qaatay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dilay markaasuu aada u qayliyey oo yidhi muxamed waan dilay waficlan quraysh markaasay aada iyo aada u faraxday isagoo runtii waxaa la idhaahdaa abuurka ilaahay u dhaliyey darteed bay isshabihi jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkaasi markii uu ku fiday quraysh dhinac faa-iduu ka noqday oo quraysh baa dhintay weerarkii ay ku hayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo waxay isleeyihin dee nimankii kol haddaa maxamed disheen iyagoo u jeeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaba aarsateen oo waxaa la dhaha hujuumkoodii iyo weerarkoodii baa yaraaday dhinacna saxaabada ridwaanullaahi calayhim runtii culays ayaa ay ku noqotay markii warkaasi mar labaad hore waynugu soo sheegnay mar labaad markii la yidhi waa la dilay rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxaa la yidhaha saxaabiga loo yaqaano kacab binu maalik ayaa ugu hor arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu kor u dhawaaqo yaa macshara almuslimiina abshiru bushaaraysta nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nool yahay markaa rasuulka ayaa u ishaaray waayo waa mustahdaf rasuulku isagaa la ilaashanayaa oo hadafka koowaad uu yahay walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waar codka hoos u dhig ayaa uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin runtii muslimiintu markii ay ogaadeen in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nool yahay oo warkaasi aanu sugnayn ayay haddana ku soo ag urureen rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa axdaastii ama dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa cusmaan binu cabdilaahi binu muqiira ninka loo yaqaano oo ka mid ahaa fardafuulkii qureysheed ee aada u dagaalamayey ayaa u soo baxay xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo le laa najawta in najaa yani waxa weeye ma nabad galo hadduu maxamed nabad galo macnaheedu waxa weeye maxamed waa inaan halkiisa ku dila markaa saxaabiga loo yaqaano rasuulku wuu soo dhaqaaqay calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa ugu horreeyey saxaabiga loo yaqaano xaaris binu summa ayaa uga soo horreeyey oo ninkaasi seeftiisii la haleelay ilaa uu dhulka ugu fadhiisiiyey oo si adag buu seefta wala haleen dabeetna nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa dee ku soo cadcada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dilo saxaabigaasaa dilay waxaa kaloo dhacday saxaabiga loo yaqaano cabdilaahi binu jaabir ayaa nin kale oo ayaa soo fangalay macnaheedu waxa weeye isagoo dhinaca saxaabada ayaa mid ka mida mushrikiintii uu soo dabagalay marka xaaris binu summa ayaa uu u socdaa oo uu arkayo dee nin adag oo culus ka dilay ayaa uu islahaa aadishi walidaalik isagana saxaabiga loo yaqaana abu dujaana samaak binu kharsh oo saxaabigii nebigu calayhi salaatu wasalaam seefta uu u dhiibay ayaa isagana halkaa ku dilay waxyaalaha runtii ka dhacay ee la yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa dilistii la dilay ninka loo yaqaano ubaya binu khalaf ubaya binu khalaf oo ka mid ahaa hogaankii qureysheed tirada yarayd ee ka hadhay ee dagaalkii beder ayaa mar allaaliye markii ayna muxamed yani isagu wuxuu doonayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ubaya binu khalaf waa inuu ii soo baxo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa uu yidhi walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dhooshii laga jabiyey oo yacni wejigii laga dakhray oo debintiisa la jeexay waa ficlan dagaal badani uu keligii qabsaday oo aada u daalan waynaga hore u sheegnay xagga dambena waynu ku sheegi doonnaa inshaa allahu tacaala oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukan kari waayey saxaabadii taagni uu ku tukan kari waayey dagaalkii ku dhacay dartii ayaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam kol hadduu codsaday kaana shujaacan wa kaana ashjaca annaas rasuulku geesi buu ahaa ragna waa ugu geesisanaa sida la tilmaamay saxaabiga loo yaqaano xaaris binu summa ayuu ka qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam xirbad uu lahaa yacni xirbaddu waxayd ushii aynu sheegnay lagu dilay xamse oo kale waxay ahayd ol geed khaasa oo xagga horena uu runtii kaga jiro allahuma salli calaa sayidina muxamadin birtii la gelin jiray ee afaysnayd oo ficlan tuuristana u wanaagsan oon aada u coslayn haddana runtii geed adag ahaa xirbadiisi buu ka qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ninkii oo soo cararayo faraskiisii soo eriyey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka horgeeyey walidaalik agagaarkaa qoorta meel ka mida ayuu ka dhaawacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa mar allaaliya markii hadda nabar weyn ma aha ayaa ila waa haybaddii ilaahay siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuunbuu yihi laqad qatalanii muxamed maxamed waa i dilay unbuu yidhi markaasay quraysh ku yidhahda war qalbigaagii baa tegey nabar yar baa kugu dhacay adkaysa bay ku yidhaah hadduu candhuufoo keliya igu tufo waan dhiman lahaa buu yidhi adigoo waxbaad sheegaysa ooba isagoo ul ila haleele oo ficlan waxaa la yidhaahdaa qadar ilaahay bay ahayd ubaya binu khalaf bartanka markii ay sii socdeen ayaa sidii uu u khoorinay yani cod ah in maalan dee nabar weyne ku dhacay cod xun baa ka soo baxayay siduu codkaa u waday ayuu bartanka ayuu ubaya binu khalaf oo kusii dhintay ficlan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay fooleen xagga buurta waana halkuu rasuulku ugu talagalay in laga hooseeyo oo wuxuu ahaa inaan xagga dambena dee laga marin ficlan difaaca xagga dambe waa kii rumaadgeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaad qofka soo daadegaysa iyo markuu qofku hooseeyo adaa ka awood badan leannu awoodda soo daadega ayuu qofku leeyahay markaad soo dhaadhacayso markaad fananaysana qofka bini aadamka awooddii badh baa ka lumaya uu buurta ku fananayay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga yacni wuxuu u fuulay buurta marka maruu dhagax ag marayo ayuu rasuulku isqaadi kari waayo oo ficlan rasuulku rag buu ugu awood badnaa calayhi salaatu wasalaam laakiin dhiigbax badan baa ku dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano dalxa binu cubaydallaahi ayaa u fadhiistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta markaasaa rasuulku uu cuskaday isaga ayuu ku kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu rasuulku buurtii ku gaadhay qurayshi iyadu may daynin inay wadaan weerarkoodii lanna waxa weeye waxay isu haysteen inay guulaysteen xamse bin cabdilmudallib ay dileen walidaalika waxa weeye saxaabadii rag badan ay ka laayeen insha allahu tacaala xagga dambaynu ugu tegi doonaa dhaawac badanoo iyo in badanoo istishaadayna ay saxaabada ku jirto walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo runtii la hadlaya cumar binu khadaab radia allahu canhu markaa ciidan uu hogaaminaya khaalid bin ulid iyo abasufyaan bin xarb ayaa soo socda markaa cumar binu khadaab rasuulku yidhi aanay ina soo gaadhin ee inaga riixa markaa cumar binu khadaab baa aada u dagaalamay aada u dagaalamay ilaa uu joojiyey ciidankii soo fanayay ee doonayay runtii inay buurta soo gaadhaan koox kale oo doonaysay inay meel kale ka soo gasho iyagana sacad bin waqaas buu la hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam asuu yidhi war inagaga rid buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ajnibhum yacni inaga fogee buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa sacad oo markaa raami buu ahaan jiray dadka aada leebka u gana sacad markaasuu yidhi yaa rasuula wuxuu la yaabay keligii iyo ciidanka soo socda rasuulkaa yidhi waar ku gan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu gana oo kii ugu horreeyo ayuu dilay dabeete ku celi buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kii labaadna markaasuu dilay kii saddexaad buu haddana raaciyey yacni waa intii ugu soo horreysay saddexdaasi markii ay dhinteen ayuu sacad binu waqaas yaabay yacni rasuulku calayhi salaatu wasalaam awoodda ilaahay baa la socotay saxaabada ridwaanullaahi calayhi walidaalika wuxuu u qaadan waayey sida yara dhibta yaruu uga gaadhsiiyey saddexdii nina ugu horreeyeyba uu u dilay dabeete ciidankii baa iyaguna halkii isku taagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ciidankii quraysheed ee doonayay inay buurta soo fantaan la joojiyey qurayshi dib bay u noqotay waxay ku faafeen shuhaadadii saxaabada ila ninbaa gacanta la jaray midbaa ma garatay far ka dhaawacan midbaa yacnii yaro dhiig baxay waxay ku faafeen markii ay ciidankii muslimiinta iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaadhi waayeen in tamiil ay ku sameeyaan saxaabadii ridwaanullaahi calayhim wa ficlan islaamku waxyaaluhu diiday waxaa ka mida laa taqtuluu waliidan walaa shaykhan walaa mra'atan walaa taqdacuu shajara islaamka jihaadkiisu waa nasiih waa dagaal akhlaaq iyo dhaqan leh waynagii arkayna abudujaana hinda bintu cutba ayuu dul qabtay oo ahayd gabadhii hogaaminaysay dumarka oo dhan fastaxya wuxuu ka xishooday wuxuu hi waxaan ka xishooday in seeftii rasuulku ii dhiibay calayhi salaatu wasalaam aan gabadh ku dilo isagoo dul qabtay buu ka joojiyey walidaalika waxa weeye iyagu qorayshtu waxay u dhaqaaqeen inay tamhiil sameeyaan saxaabadii ay jarjaraan ilaa xad hinda bintu cutba bintu rubayca riwaayadka qaarkood oo runtii uu wariyey ibnu hishaam beerkii xamsay la soo baxday oo xataa ay googoosatay oo qaarkood ay dhega ka dhigatay ayaa ay riwaayaadka qaarkood tilmaamaan iyo waayo waxay ka urinaysay aabbaheed maalintii ay isu soo baxeen dagaalkii beder dhinaca kalena cali bin abi aalib iyo dee saddexdii nina laba ninoo walaalaayee nin magaratay adeeru ahaayeen dilkaasay sabab uga dhigaysay almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma uu samaynin waanu la dagaalamay waana runtii akhlaaqdii islaamku u lahaa xataa geed in la jaro iska daa yani qof dhaawaca in la dhaawac magarata la jarjaro jidhkiisao islaamku in allaha kataba alixsaan calaa kulli shay waxaa maanta gaaladu ay ku faanayso dee islaamku xataa waxaa la yidhaahdaa ninka la odhan jiray rustam oo ciidankii roin magarata beersheliske insha dagaalka loo yaqaana abdaal uqaadisiiye ayaa saxaabi baa dilay oo si khaasa u dilay markaa wuu ka xumaaday qaaqaac binu camri tamiimi waa ninkaasoo kale isagoo dhaawaca lama dila buu yidhi waxay ahayd in la kabo oo dabeeta ma garatay loo soo saaro mubaaraso marka xooggiisii iyo quwadiisii loo soo celiyo ayay ku habboonayd buu qaaqaac binu camri tamiimi odhan jiray almuhim qoraysh sidaasay samaysay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa waxyaalihii uu ka digay ee jihaadka ay ka mid tahay muslimiintu marka ay ku jiraan marka hore jihaadku dee shuruud buu leeyahy muslimiinta gudahooda jihaad ma jiro oo maanta halka dee ay wax ka qaldameen inaad ku jihaadto dadka muslimiinta ee masaajidka ku jira ama dee dad islaama oo meel degan laakiin jihaadkani waa jihaadkii gaalada lala dagaalamaya waa kuwii saddexda boqol iyo lixda sanam haystay qabiiladu sanam bay lahayd jilibku sanam buu lahaa inanku sanam buu lahaa aabbuhu sanam buu lahaa gurigu hadduu toddoba qof ka koobanya qof walba sanam yar buu gaar u haystay kuwa ayay ahayn mushrikiinta ee kacbada saddexda boqol iyo lixdanka sanam dhintay ee la dagaalamay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam saxaabadii runtii ee la yaabka lahayd waxa uu yidhi saxaabiga loo yaqaano kacab binu maalik waxaan arkay buu yidhi nin aada u dagaalamaya oo muslimiinta dhexdooda aada uga dagaalamaya oo dabeete markaasaan idhi talow ninkaasi iyo hebel mayseli doonaan dabeeto anigoo waa kacab binu maalik oo aniguna isle haddii uu dadkaa kale soo dhaafo aada dhinacaaga kaga qabatay ayuumbaa waxaan arkay buu yidhi ninkii oo markiiba la uu la kulmay nin muslimi oo uu halkiisa ku dilay dabeeto sidaasun baan u eego waaba abudujaanle buu yidhi saxaabigii loo yaqaanay samaak binu khash dagaalka runtii waxaa ka qayb qaatay dumarkii muslimaadka caaisha bintu abi bakar waxaa ka mid ahayd ummu sulaym maalintaasi xijaabkoodii bay adkaysteen waxyaalihii ay qabanayeenna waxaa ka mid ahayd in ciidanka ay dhaawac tiraan islamarkaasi ay aada iyo aada u waraabiyaan oo dagaal baa socdae kolba biyaha ay keenaan markay intaa waraabiyaan haddana ay noqdaan walidaalik waxa weeye waxaan arkayay buu yidhi isagoo runtii saxaabigaasi ka warramaya caaisha bintu abibakar iyo ummu sulaym oo kolba intay biyaha qayb waraabiyaan haddana cararaya haddana waraabinaya haddana cararaya waxaa ka mid ahaa dumarkii wakhtigaa ka qayb galay ee waraabinta iyo dhaawaca ilaalintiisa iyo dhaawactirinta aada uga shaqaynaya ummu ayman walidaalika waxaa la yidhaahdaa ninka loo yaqaano xibbaan ayaa markuu ka yaabay ummu ayman shaqadeeda ayaa waran buu ku soo galay walidaalika waxa weye warankiiba waxooga gaadhsiiye markaasay dhacday markaasuu aada iyo aada ugu qoslay ninkaasi xibbaan la odhan jiray oo ka mida mushrikiinta dabeetna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sacad ku yidhi waar u jawaab ninkaasi markaasaa casacabna uu waran ka horgeeyey ninkaasi waxaa la yidhaha intuu dhaawacay ayuu dib u dhacay markaasay cawradiisii faydantay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi istaqaada lahaa sacad ummu ayman waxaa u aaray buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad ajaaba allahu dacwatahu ilaahay ha aqbala dacwadiisa walidaalika waxaa la yidhaahdaa sacad binu waqaas kaana mustajaaba dacwa maadaamuu rasuulku u duceeyey wuxuu ka mid ahaa dadkii ducadooda la aqbali jiray maalin baa nin baa cali bin abi aalib buu yihi war ka daa caliha waxbaha ka sheegine markaasuu sii dayn waayey oo soo hadalkii sii waday halkiibuu ku habaaray baa laydha marka halkiibuu ku indhabeelalik oo laga kaxeeyey imisaanu lahayn war cali bin abi aalib daa buu yidhi sacad bin waqaas walidaalika waxa weye kaana mustajaaba dacwa maalintaa laga bilaabo ilaahu dacwadiisa la aqbalaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi oo ummu ayman oo ahayd dumarkii dhifta ahaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam tabantaabiyey ka mid ahayd waxaa runtii xusub midan cali bin abi aalib radia allaahu canhu ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aada u ooman buu biyo u keenay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa arkay biyihii in ay yihiin biyo dhooqo badan leh walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wejigii ayaa uu ku maydhay isagoo dhiigga iskaga maydhaya laakiin biyihii muu cabbin